waxaa la farayaa ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed waxay faraysaa anoo ku hadlaya magaca ra-iisul wasaaraha inay geeyaan magaalada gaalkacyo wixii ciidan ah ay u heli karaan ee awood u leh inuu kala dhex galo damiyo colaada ka jirta magaalada gaalkacyo iyo agaarkeeda sidoo kale dowladda soomaaliya waxay ugu baaqaysaa waxgaradka soomaaliyeed sida salaadiinta culimaaudiinka mas-uuliyiinta xilkay doonaan iyo mas-uuliyadday doonaan ha hayeen maanta soomaaliya ama meel ka mid ihi in dadka soomaaliyeed dhiigooda laysku daadiyo waa dembi inay kala dhex galaan dadka walaalaha qof kasta oo xasaradaas ku dara ereyo sii u hurin kara colaad dowladda soomaaliyeed iyo waxgaradka soomaaliyeed ay ku jiraan ururada xuquuqda bini aadamka u dooda way noodgaraynayaan waana lala xisaabtamaya